bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal-iyo siddeetanaad ee suuratu lbaqara ilaa aayadda boqol iyo labiyo toban allah waxau idhi subxaanah walamaa jaaءahum kitaabu min cindi illahi musadiqu lima macahum wakanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaءahum فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحاو كتل مامي عناد اليهود عنادك إيا مدحت كانت إيا حقدك إيا حسدك يهوديد وإنت يحقي قرتين وأركين ayaa xumaan iyo xasad dartii ay u diideen diintii xaqa ahayd ay horeba u garteen towraadna tilmaamaheedu ay ku yaaleen oo allah waxau idhi walamaa jaaءahum kitaabu min cindi illahi musadiqu lima macahum wa kanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu markuu u yimid kitaab ilaahay agtiisa ka ahaaday waa qur'aanka kaasoo rumaynaya waxay haysteen oo kitaabkii towraad ahaa wixii ku yaalay iyagoo horena u ahaa kuwa ilaahay gargaar weydiista inuu gaalada uga gargaaro oo nebigaa soo bixi doono ee tilmaamihiisa ay hayaan ayaa ilaahay waxay weydiisan jireen oo odhan jireen ilaahow hore u soo saar si aannu u rumaynoonu u raacno dabeed isagoona hor kacaya gaalada iyo nimanka carbeed eenna dhibay aannu uga guulaysanno nimankii sidaa odhan jiray mar alla markii nebi moxamed uu yimid sala allahu calayhi wasalam iyadoo sifaadkay ku yaqaaneen ee towraad ku yaalayna ay ka muuqdaan ayaa ay beeniyeen sababtuna waa xiqdi iyo xasad ee ma ahaa garasho la'aan aayaadkan siyaaq iyo sababkay ku soo degeen ibnu jariir atabari wuxuu ku tilmaamay oo uu yidhi nimanka yahuud ee reer madiine iyo agagaarkooda nimankii wataniyiinta ahaa ee carbeed ee asnaamta caabudi jiray iyagu ahlu kitaabka aan ahayn nimankaa yahuudeed ee ahlu kitaabka waa dhibi jireen nimankan yahuuduna awood ay isaga daafacaan nimankaa carbeed ee ahlul awthaan may haysan dabeed waxay odhan jireen waa niman kitaab leh oo dee towraad ku haya tilmaamihii nebi moxamed iyo rasuulka soo bixi doonee waxay ku odhan jireen carabta waxaa soo dhowaaday nebi lasoo bixin doono oo aannu rumayn doonno waayo annaku ahlu kitaab baanu nahay dabeed nebigaasi marka uu yimaadeennu raacno ayaa intaannu idinku soo duullo aannu idinka adkaan doonnaa oo idin jebin doonnaa nebigii ay sidaasi waxa weeyaan u tilmaami jireen inay rumayn doonaan dabeed carab kaga guulaysan doonaan ayaa markii uu soo baxay waxa ugu horreeyey nimankii marka hore ay lahaayeen waannu idinkaga adkaan sababtiisa oo ree aws iyo ree khasraj nimankii ansaareed ayaa iimaankii uga hormaray nimankii yahuudeedna waa beeniyeen oo waa diideen sababtuna waxay ahayd waxay eegayeen nebigaasi inuu ka soo baxo min waladi isxaaq isxaaq oo yacquub aabbihiiyo isaguna inay ibraahima oo ka ay reer banu israa'iil ama nimanka yahuudeed nebiga ay ka tafiiran yihiin ah waxay islahaayeen min durriyati isxaaq ayuu noqon doonaa nebiga soo bixi doonaa laakiin nebi moxamed markii uu noqday min waladi ismaaciil oo carabi ka tafiiran tahay ayay yidhaahdeen ma kuwaanu ishaynay ayuu ka soo dhex baxay agtiisa mari mayno marka waxay u diideen dee waa xasad iyo xumaan ee ma aha deliil u diiday inay raacaan oo rumeeyaan mar hadduu annaka naga soo bixi waayey uunbay yidhaahdeen waa beeninanaa oo raaci mayno taasi markaa waxay tilmaamaysaa nimanka yahuudeed canaadka iyo madaxadayga ay lahaayeen kuwii hore iyo kuwii dambe nebi moxamed xilligiisa noolaaba in canaadkiiyo madaxadayga ay xaqa ka hor imanayaan inay ka sinaayeen waxaa kaloo aayaadka ku sugan nebiyullaahi muusa calayhi salaam in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey oo ku karaameeyey mucjizaad walaqad jaa'akum muusa bilbayinaati huma attakhadtum alcijla min bacdihi wa antum daalimuun waxaa allahu tilmaamay mucjizaadkii cadcaddaa ee nebi muuse la siiyey iyo nimankaas yahuudeed halkay ka rumayn lahaayeen inay dibi caabudeen oo diintu ula yimid ay diideen bayinaadkaasna ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaad ama mucjizaad sagaalaa ugu muhiimsanaa walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat sagaalka shan meel baa lagu wada sheegay faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waaddama aayaatin mufasalaat labana meel baa lagu wada sheegay faalqaa casaahu faidaa hiya thucbaanu mubiin wanasaca yadahu faidaa hiya baydaa'u linnaadiriin laba kalena meel baa lagu wada sheegay oo walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraati lacallahum yadakkaruun waa afartaa labalabada ah iyo shantaa isku meelka ah waa tisca aayaatin bayinaat waa mucjizooyin ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi muuse uu siiyey oo ay waajib ku ahayd inay ku rumeeyaan oo ku raacaan laakiin waa beeniyeen oo may rumayn kadib alla waxa uu tilmaamay in ballan lagaga qaaday inay towraad waxa ku yaalay ku camal falaan laakiin ballantii ay waxa weeyaan baajiyeen oo aanay buuxin waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum altuur khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu qaaluu samicnaa wacasaynaa wa ushribuu fii quluubihim alcijla waxaa kaloo aayaadkan ku sugan raddu masaacimi alyahuudi ana aljannata khaalisatun lahum min duuni innaas waxaa lagu radiyey oo lagu celiyey laguna inkiroo loo diiday oo loo tilmaamay inaanay sax ahayn sheegashada ay sheegteen yacnii jannada iyo nicmada aakhiro taallaa inay iyaga u gaarto oon cidhiba la wadaagin waxaana lagu cariyey oo la yidhi car hadday idinka run tahay balgeerida tamaniya oo jeclaada qul in kaanat lakum addaaru alaakhiratu cinda allahi khaalisatan min duuni innaas fatamanawu almowta in kuntum saadiqiin alla wuxuu tilmaamay weligood inaanay tamaniyeyn geeri walan yatamanawhu abada taasina waa waxyaabaha icjaaska ama mucjizadaee tilmaamaya xaqnimada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabka lagu soo dejiyey waayo waxaan dhicin ayuu qur'aanku sii sheegay sidii uu qur'aanku tilmaamay baanay u dhacday oo weligood may dhicin inay geeri tamaniyaan sida alla uu tilmaamey uu yidhi walan yatamanawhu abada waxaa kaloo aayaddan laga qaadanayaa lan waxay faa'iidaysaa nafyi mustaqbali ah wax soo socdoo la diidayo laakiin iyada daatadeeda qariina la-aan lagama faa'iidaysto nafyigaasi inuu mu'abad yahay wax abadi oo weligiiba andha-an la helay waayo abadan lama yidhaahdeen lan haddii laga fahmayo nafyigeedu inuu weligeedba yahay laakiin iminka tan waxaa laga fahmo oo lagu adkeeyey abadan sidoo kale dee gaaladu aakhiro yahuudiya kayrkoodba geeri waa kuwa tamaniyaya ee dalbanaya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk laakiin ma helayaan geeridaaba qaali ku noqon waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xirsu lyahuudi calaa xayaatin wa in kaanat xaqiira nimanka yahuudeed inay nolol uun ku dadaalayaan haba liidatoo dulli ha noqotee waxaa laga qaadanayaa nolol uun jinsigeeda noocay doonto ha noqotee mid sarraysiya mid hoosaysaba calaa xayaatin waa nakiro marka tankiirku waa litaxqiir walow wa in kaanad xayaatan khasiisa wax liito oo xaqiranba ha noqotee nolol uunbay doonayaan noocay doontaba ha noqotee waxaa kaloo aayaadkan ku sugan kufru lyahuudi bicadaawatihim lilahi wa malaa'ikatihi wa rusulih waxyaabaha yahuudi ku gaalowday ee diinta kaga durkeen inay ka mid tahay cadaawadday u qaadeen ee la colloobeen alle iyo rusushiisa iyo malaa'igtiisa man kaana caduwan lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbika biidni illaah ilaa qowlih man kaana caduwan lilahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala faina allaha caduwun lilkaafiriin marka waxaa la tilmaamay kufriga waxa loogu sajiloo korkooda loogu qoray bisababi cadaawatihim lilahi wa malaa'ikatihi wa rusulih waxaa kaloo aayaadka ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu nebi maxamed ku soo dejiyey aayaad cadcad oo waadixa oo caad iyo waxa weeyaan medmadow midna aanu saarayn laakiin kuwa faasiqiinta ee daacada rabbi ka baxay uunbaa diidoo ka hor yimaada mar kastoy ballan la galaan rabbina waa burinayaan oo ballanta oofin maayaan kadib ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaadka xukumka sixirka iyo sixiroolaha waana min aayaati alaxkaam oo waxaa la tilmaamay nimanka yahuudeed ishtiqaalu lyahuudi bisixri nimanka yahuud in halka dadku ay cilmi iyo cibaado kaga shuqloonsan yihiin iyo iimaan sixir bay ku mashquulsanaayeen weligoodba horraysiyo dambaysaba oo xataa wataynu xalay soo maranay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inay sixreen dabadeed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaga bogsado o ilaahay kaga kaxeeyey ee suwarkii qur'aanka ee mucawidaadka iyo qulwallaha ee malakul jibriil uu ku soo dejiyey uu ku tufay ayaa uu kaga kacay sixirkay u dhigeen allah waxau yihi markaa watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu nimankaa yahuudeed waxay raaceen waxay shayaadiintu wakhtigii nebi sulaymaan cahdigii iyo mulkigii iyo boqortinimadii nebi sulaymaan xilligiisii shayaadiin waxay akhriday ee sixir iyo fal ahaa ayaa ay daba galeen oo ku daydeen ama ay raaceen waxaa alla u yidhi wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu nebi sulaymaan ma gaaloobin oo kuma gaaloobin bitacallumi sixri wa tacliimih inuu dee sixir bartay dadkana baray kuma gaaloobin waxaa halkaa laga qaadanayaa dee sixirkoo la barto dadkana la baraa inay gaalnimo tahay waayo alla waxau yihi walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra ha yeeshee shayaadiintaa gaalowday oo dadka sixirka barayey labadii malag ee lagu soo dejiyey dhulka ciraaq meesha baabil la yidhaahdo ee la kala odhanayay haaruud iyo maaruudna waxaa loo soo diray lilfitna ilaahayna addoommadiisa wuxuu doonuu ku imtixaamaa marka waxaa loo soo diray in dadka lagu imtixaamo oo bal cidda iimaanka haysanaysa iyo cidda gaaloobaysa lagu kala saaro sababtooda marka labadaa malag sixir baa lagu soo dejiyey sixirkaa lagu soo dejiyey biamrillaahi iyadoo dadka lagu imtixaamayo qofka intaanay barin waxay ku odhanayeen labadaa malag innamaa naxnu fitnatun falaa takfur imtixaan lasoo diray un baanu nahay ha ku dhicinoo ha gaaloobin dabeed qofkii ka joogsadana dee may barayn kii isagu gaalnimo ka doorta diintana way barayeen imtixaan iyo fitno dadka lagu jarribayo oo lagu imtixaamayaanay ahaayeen sixirku jamaahiirul culamaa waxay qabaan sixirku inuu yahay kufri aayaadkan qur'aankaana laga qaadanaya oo walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra bitacliimi sixri bay ku gaaloobeen shayaadiini waxaa kaloo laga qaadanayaa labada malag inay qof walba ku odhanayeen innamaa naxnu fitnatun falaa takfur ha gaaloobin markaa sixirku waa kufri waxaa kaloo laga qaadanayaa aayadda walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq wallee waxay ogaadeen kuwa sixir qaatay ee waxa weeyaan beddel qaatay sixir ee diintii ku doorsaday inaanay aakhiro wax nasiiba ku lahayn aakhirana cidda aan wax nasiib iyo dheef wanaag iyo janno aan ku lahayn ee si dhammaystiran uga qadaysaa waa uun gaalka laakiin muslimku xataa hadduu dembaabuu kabaa'iru dunuub galo haddiiba aan rabbi ka cafin oo cadaabka uu soo maro jan unbuu ku dambayn marka lama odhan karo dee maa lahu min fi laakhirati min khalaaq nasiib waa ku leeyi haba laga dheef batee marka saddexdaasiba waxay tilmaamayaan anna tacalluma sixri wa tacliimahu kufrun culimmadu waxay yidhahdeen marka kol haddii uu kufri yahay sixir barashadii iyo beriddiiba xaddu saaxiri darbatun bisayf ninkii saaxirka ahaana xadkiisu waa seef qoorta in lagaga gooyo marka halkaa waxaynu ka garanaynaa sixir iyo falalow oo lagu shaqaystaa wax sahlan inaanay ahayn ee diinta lagaga baxayo oo arrin culusu yahay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan suu adabi alyahuudi fi lkhitaabi maca rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam wacdaawatu alkufaari lilmu'miniina wa xasaduhum lahum edabdarrada nimanka yahuudeed ay nebi muxamed kula dhaqmayeen iyo nacaybshaha ay gaala u qabto dadka mu'miniinta ah iyo siday u xastayaanee wanaagga iyo khayrka ay uga ba'ayaanee ugu diidayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu indurnaa wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim waxaa la yidhi muuminiintii ey ha odhannina na ilaali ama ereyga raacina ha odhannina ee waxaad tidhahdaan undurna waayo waxaa la yidhi mu'miniintu iyagu raacina waxay uga jeedeen waa min almuraacaa kamaa fi ljalaalayn oo noo kaadiyo na ilaaliyo naga warhayo waxyiga iyo waxaad akhriyayso aanu fahamno ayaa macnahood iyo muraadkoodu ahaa mu'miniinta laakiin waxaa la yidhi nimankan yahuudeed luqadooda cibriga ah waxa weeyaan raacina min alrucuuna yacni cay iyo nacasnimada ayaa loo adeegsadaa iyaga luqadooda yani waxa weeyaan raacina ereygaa ah marka iyagu markay nebiga ku leeyihiin raacina iyaga iyo muuminiintu isku ujeeddo ma aha muuminiintu waa noo kaadiy oo nasug aanu fahamna waxaad sheegayse iyagana cay iyo aflagaado nebiga ay u qarinayaan ayay ka ahayd yahuud kol haddii lafdigii uu yahay lafdi mujmala oo wanaag iyo xumaan labadaba ixtimaali karoy ku suurowdo u daaya iyaga baa la yidhi taa u ha odhannina waxaana tidhaahdaan kelmad wanaag mooye wax kaleba aan xambaarin oo undurnaa ah halkaa culimmadu waxay ka qaataan ijtinaabu alalfaadi almuuhima waalmuxtamila almujmala alfaadda guud ee duuduuban ee isku duuduuban ee waxyaabo kala duwan xaq iyo baadil labadaba ay uu ku suuroobayo ama ku moodsiinaya waxaan xaq ahayn in laga fahmo ereyada noocaasa in laga dheeraado in loo dhowaan oo adoo heli karaya erey aan xaq mooye wax kala xambaarayn dee ka labaduba ay ku suuroobaysa maxaa kugu wataba adoo bannaan helaya maxaaba buurku saaray iska daa waquul undurnaa undurnaa waana sug oo waxa weeyaan noo kaadi waana min alintidaar oo nadara markay mafcuulka iyadu iskeed u gaadho waxay noqotaa bimacna alintidaar unduruuna naqtabis min nuurikum suurat lxadiid ay intadiruuna waa marka ay toos u gaadho waxa weeyaan mansuubkeeda laakiin ilaa hadday ku tallowdo nadara ilayhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira taasi waxa weeyaan waa eegmada markay ilaa ku tallowdo waxaa la yidhi marka undurnaa labadaba waa ku waa ixtimaashaa oo in laga dhigo tii bimacna alintidaar oo macnuhu yahay nasug rasuulkii allow oo noo kaadi iyo inay tahay min baabi alxadfi waaliisaal oo waxay ahayd undur ilayna marka ilaadii inta la xadfay ayaa ficilka toos mansuubka loo gaadhsiiyey macnuhuna waa na soo eeg oo na soo daymo oo nala soco weeyaan macnihiiyo muraad marka labada kii la yidhaahdaba waxaa loo diiday inay yidhaahdaan kelmaddaa raacinaa kol hadday ku suuragal tahay macno baatila in loo adeegsado sida yahuudeed oo kale waxaana la amray inay ku bedelaan undurnaa oo iyadu macno wanaagsan mooye xumaan aan xambaarayn had iyo jeerna waxaa jirta qaacido la yidhaha saddu daraayic oo waxyaabaha xaaraanta ama xumaanta sabab u noqon kara waa laynoo diiday wasaa-isha xaaraanta ku gaadhsiinaya oo taxriim min baabi taxriimi alwasaa'il waayo kullu maa addaa ilaa xaraamin fahuwa xaraam oo allah waxau ihi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu laha cadwan bigayri cilm ha caayina oo ha dhalleecaynina kuway ilaahay sokadii caabudayaane asnaamta iyo awsaanta si aanay iyaguna ilaahay dulmi dartii iyo xadgudub iyo aqoon darro aanay u aflagaadayn marka asnaamtooda in la caayaa waa wax bannaan laakiin waxaa loo diiday markay wasiilo u noqoto inay iyaguna ilaahay caayaan ayaa la yidhi iska daaya laakiin asal ahaan waa wax bannaan waxaa ka mid a aayaadkan masaa'ilka ay ka warrameen aayaadka axkaamtu ihbaatu naskhi bacdi alaayaat aayaadkii qur'aanka wax ka mida in la nasikhi karo wannasku lugatan annaqlu waalisaala wax la raro oo la zuuliyaa la ydhaha nasakhat ishamsu dilla ay asaaladhu istilaaxa sharcigaana waa rafcu xukmin sharciyin bikhitaabin sharciyin muta'ahirin canhu waa xukum sharci oo la soo dejiye oo lagu kor yeelay khitaab kaloo sharci oo ka dembeeya oo isaga ka daba yimid ilaahay waxau ihi markaa maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha markaa naskhigu ama wuxuu noqonayaa kii la nasakhay mid kaba sii khayr badan ama la mid ah mid la miduu noqon karaayo sida qibladii qiblada lagu beddelay oo iyadoo baytulmaqdis loo jeedsado ayaa la nasakhay oo dee fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam xagga kacbada loo soo jeediyey waa ilaa midliha waxaa kalena waxaa kaloo lagu nasikhi karaa bikhayrin minha oo jalaalaynku siduu tilmaamayo looga jeedo ay anfacu lilcibaadi fi suhuulati aw kasrati alajri si addoommada u sahlan una ajri iyo abaal badan ayaa lagu beddeli karaa sida ciddada oo kale oo markii hore haweenka laga dhinto ciddadoodu waxay ahaan jirtay sannad kaamil ah waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra hayra ikhraaj waa aayadda inoo iman doontaa waa ciddatu lmutawafaa canha zawjuha sanatan kaamila bay ahayd waxaa lagu nasakhay xukum dee uga fudud oo uga nafci badan oo afar bilood iyo toban habeen ah waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen inay tirsadaan ciddada kuwii laga dhintay ayaa lagu nasakhay hadday uur leeyihiinna waa ila alwadci wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun oo isagoo maanta dhintay berri hadday umusho ciddadeedii waa dhammaatay waayo xawaamisha ama haweenka uurka leh ciddadoodu waa ilal wadci waa umulidda uun ha dheeraado ama ha dhowaado sidoo kale hadduu caawa isagoo dhintay oo imikun ilmo u uur galay sagaal bilood u hadhsan tahay sagaalkaaba waa ciddo tirsanaysaa oo loo soo dhowaan maayo marka hadday xaamilo tahay ha dhowaato ama ha dheeraato waa un wadciga iyo ina umusho haddii kalena waa afar bilood iyo toban habeen naskhigu waa khaasun bilawaamiri wannawaahi walaa yadkhulu fi lakhbaar akhbaarta ma galo wixii lagu warramay sidiisuu ku sugnaadaa laakiin axkaamta sharciga ee waxyaabaha laysfari ama laysu diida ayaa naskigii ku dhacaya wuxuu noqon karaa naskhun lafdiyun duuna alxukmi in lafdiga un la nasakho oo xukumka aayaddu uu baaqi yahay sida xadiidkii saxiixaaba ku sugnaa cumar ibnu khataab inuu yidhi kaana fiima unzila min alqur'aan waxaa ka mid ahaa qur'aankii la soo dejiyeenu weelaynay ee aanu akhrinay ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albattata nakaalan min allahi wallaahu casiizun xakiim odaygii iyo islaamtii reerka lahaa haddii ay gogoldhaaf sameeyaan oo zinaystaan dhagax ku dila cuquubo ilaahay xaggiisa ka haatee wallaahu casiizun xakiim aayaddaas way akhriyeen waanay weeleeyeen laakiin lafdigeeda waa la nasakhay oo musxafkeenna kuma taallo oo laynaguma addoonsan maanta inaynu akhrino erayadeeda iyo kelimaadkeeda ha yeeshee xukumkii rajmigu waa baaqi oo lama baabi'in isaga sunnada nebigana waa ku sugan yahay nebiguna waa rajmiyey saxaabadiisuna waa rajmiyeen marka xukunkeedii waa baaqi waxaa kaloo jira naskhu lxukmi duuna allafdi in xukumkun la nasakho oo lafdiga aan la nasakhin waa sida aayaddan aayatu ciddati lmutawafaa canha zawjuha lafdigeedii lama nasikhinoo waa baaqi oo musxafka qur-aanka waa inoogu yaalla oo waa aayadda laba boqol iyo afartan ee inoo iman doonta waa aayad lafdigeedu baaqi yahoo akhrinteeda laynagu addoonsaday ajar iyo abaalna aynu ka helayno ha yeeshee xukumkeedii la kor yeelay oo aanu baaqi ahaynoo dee aayaddaa kalea lagu nasikhay arbacata ashhurin wa cashra waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj nusikha xukmuha duuna lafdiha waxaa jira annaskhu allafdi waalxukmi in lafdiga iyo xukumka labadaba la kor yeeloo la nasakho aw nunsiha waa taa laba ilowsiiyeen wax kale lagu bedelin sidoo kale waxaa mithaalo ah xadiidkii caaisha muslimu soo saaray inay tidhi kaana fiima unzila min alqur'aani cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna uma nusikhna bikhamsin macluumaat waxaa caaisha ay tidhi qur'aankii la nasakhay qur'aankii la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa toban naas nuugid oo la yaqaano oo wax xarimaysa oo dee taxriimkii axkaamtii taxriimka keensanaysa dabeed waxaa lagu nasakhay shan nuugidood oo macluum oo la yaqaano macnaha markii hore waxaa la soo dejiyey cashru radaacaatin macluumaat axaadiidta nebiga waa ta ku sugnaatay naas nuujintu inay xarimayso waxa nasabka iyo wada dhalashaduba ay xarimto oo maxramiya ay ku sugnaanayso axkaamta aad ku aragteen fiqiga marka ridaaca axkaamtaasi ka dhalanaysaa muxuu ahaa toban naas nuugid ama toban jeer inuu ilmuhu naaska nuugu jaqo waxaana looga jeedaa radcada iskii intuu naaska u qabsado ilmuhu isagu iskii inuu uga go'o markuu ka dhargo markaa toban jeeroo sidaas radaacuna waa inuu noqdo dee filxawleyn wakhtigii waxa weeyaan sharciga ahaa walwaalidaatu yurducna xawlayni kaamileyn yurducna awlaadahunna xawlayni kaamileyn oo dee qof weyn hadduu yaho radaacii xilligiisiiba ka baxay dee taxriimkii keeni maayo marka tobankaa waa la nasakho bikhamsin macluumaatin ayaa lagu bedelay shan radco ama shan naas nuugideed uunbaa taxriiminaya oo tobankaa waa la nasakhay marka cashra radacaadkaas waa mansuukhun lafdan wa xukman waxba baaqi kama aha waxaa ka mid a aayaadkani mawaadicday ka warrameen xasadka ahlu kitaabku ay muuminiinta u qabaan xasadu ahli lkitaabi liahli liimaan wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada waxaa kaloo ka mid a mawaadicda aayaadkani ay ka warrameen alraddu calaa amaani wa masaacimi alyahuudi waannasaara waxaa la radiyey waxyaabaha ay ku andacoodeen ee sheegteen yahuud iyo nasaaro wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara ila aakhiri alaayaat bismi illaahi araxmaani araxiim allah waxau ihi subxaanah walamaa jaa'ahum markii uu u yimid nimankaa yahuudeed kitaabun kitaab markuu u yimid kitaabka oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabka oo musadiqun rumaynaya limaa kii macahum la jirkooda ahaaday oo towraad ah walxaalna uu kitaabkaasi u yimid kaanuu ay ahaayeen markii hore min qablu ay min qabli lkitaabi yacnii kitaabkaasi intaanuu iman ka hor ay ahaayeen yastaftixuuna kuwa ilaahay gargaar ka dalba cala aladiina kuwii inuu uga gargaaro kafaruu gaaloobay oo nimankii carbeed ah oo waxay kaga gargaar dalbi jireen inuu nebigaa soo bixi doono hore u soo saaro si ay u raacaan isagoo hogaaminaya dabeed carab uga adkaadaan jalaaleynku waxau odhanaya waxyaabay ku ducaysan jireen waxaa ka mid ah allahuma nsurnaa calayhim biاnnabiyi almabcuuhi aakhir azamaan ilaahu kuwa nooga gargaar nimankan carbeed ee dhibaatadanna baday nebiga lasoo saari doono aakhiru zamaanka ilaahu hore u soo saar bay odhan jireen si aanu u raacno aanu markaa uga guulaysanno nimankan carbeed walamaa jaaahum markuu u yimid nimanka yahuudeed kitaabun kitaab markuu u yimid kitaabka oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaaday kitaabka oo musadiqun rumaynaya limaakii macahum iyaga la jirkooda ahaaday oo towraada oo xaqii towraad ku yaalay u markhaati kacaya waa qur'aanka kitaabkuye kitaabkaasi markuu yimid walxaalna uu kitaabkaasi u yimid kaanuu ay ahaayeen min qablu ay min qabli alkitaab kitaabkaasi intaanuu iman ka hor ay ahaayeen markii hore yastaftixuuna ay yastansiruuna kuwa alle uga gargaar dalba cala aladiina kuwii inuu uga gargaaro kafaruu gaaloobay kuna gargaar dalbaya kitaabka iyo nebiga lagu soo dejin doono inuu ilaahay soo dedejiyo si ay u raacaan oo dabeed carab uga guulaystaan iyagoo markii hore sidaa ahaa falammaa jaa'ahum haddaba nimanka yahuudeed markuu u yimid maa kii carafuu ay garteen ee hore ay u yaqaaneen ee tilmaantiisa ay hayeen oo nebi moxamed ah kafaruu waa ka gaaloobeen bihi isaga waa ka gaaloobeen oo waa diideen waayo dee min waladi isxaaq tafiirtiin reer banu israa'iil buu noqon waayo min waladi ismaaciil oo caraba ayuu ka dhashay taasay ku diideen laakiin waa yaqaaneen oo yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahu ubadkooda sida u yaqaaneen bay u garanayeen allah waxau idhi fa lacnatullah ilaahay nacdashiisa oo naxariista alle oo laga durkiyo ihi calalkaafiriina gaalada korkooda ha ahaato bi'sa maa shay baa xumaaday shayga oo ishtarow ay ku iibiyeen anfusahum nafahooda oo ishtaraadani maanta waa bimacnaa baaca waayo ba'duna ma'khuudkii bay gashay oo kufriga iyo gaalnimada ah ilaan ishtaraa iyo istabdele iyo waxa ba'du ay geli jirtay matruuga laakiin maanta waa ma'khuudkii oo kufriga ah waayo ishtaraa baa bimacnaa baaca maadana nakiro mawsuufaha haddii laga dhigo bi'sa waxa xumaaday maa shay shayga oo ishtarow ay ku iibiyeen bihi shayga anfusahum nafahooda ama macrifo mawsuulo aba ka dhigo bi'sa waxaa xumaaday maa ay ladii kiibaa xumaaday kaasoo ishtarow ay ku iibiyeen bihi ladiiga anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen oo kaasi waa maxay an yakfuruu ay kufruhum waa gaalnimadooda waxay naftooda ku iibiyeen ee waxa weeyaan naftoodiiba ay ku soo gadeen waxa weeye gaalnimadooda oo an yakfuruu antu waa masdariyo ficilka masder ka keen oo waxaa tidhaa ay huwa kaan naftooda ay ku iibiyeen ee ay qaateen an yakfuruu ay kufruhum waa gaalnimadooda ama almaqsuusu bidammi kacayda iyo ceebta lagu googeynaye lagu gaaryeelayaa kufruhum waa gaalnimadooda bimaa kii ay ka gaaloobeen anzala allahu alla uu soo dejiyey oo maxay uga gaaloobeen bagyan liajli bagyin xadgudub dartii bay uga gaaloobeen waa cillatlkufri oo maxay u xadgudbayaanay u xastayaan waa cillatlbagyi eh an yunazila allahu lian yunazila allahu inuu ilaahay ku soo dejiyo darteed bay u xadgudbayaan min fadlihi deeqdiisa oo waxyigaa ilaahay inuu ku soo dejiyo calaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah waxay u xadgudbayaan oo u xastayaan in ilaahay deeqdiisa cidduu doono kusoo dejiyo darteed marka waxaa la yidhaha bakyan waa cillatlcilla ee waxaan u jeedaa an yunazila allaahuda ayaa cillatlcilla ah oo bakyan waa cillatlkufri an yunazila allaahuna waa cillatlbagyi cillada cilladeedii weeye oo midba mid baa lagu cilaynayaa oo waxay u xadgudbayaan waa lian yunazila allah waxay u gaaloobayaanna waa liajli albagyi saasay labada cillo kala yihiin waxay naftooda siisteen waa an yakfuruu ay huwa kufruhum waa gaalnimadooda bimaakii ay ka gaaloobeen anzala allahu alla uu soo dejiyo qur'aanka ah maxay uga gaaloobeen waa cillada kufriga eh bagyan liajli bagyin xadgudub iyo xasad dartii bay uga gaaloobeen oo maxay u xadgudbayaan waa cillatlbagyi eh an yunazila allahu lian yunazila allahu ilaahay inuu soo dejiyo darteed bay u xadgudbayaan min fadlihi deeqdiisa oo waxyigaa alla inuu ku soo dejiyo calaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadi addoommadiisa ka mid ah yacnii ilaahay cidduu doono addoommadiisa ka mid a inuu ku soo dejiyo diinta taa darteed bay u xadgudbayaan oy u xastayaan oo deeqda alle ayay dadku u doortay u diidayaan fabaa-u dabeed waa noqdeen nimankii yahuudeed oo biqadabin cadho ayay la noqdeen cadhada oo calaa qadabin cadho kale kor saaran oo cadhadii horey ku mutaysteen nebigii hore ciise iyo kitaabkii lagu soo dejiyeyba beenintay beeniyeen iyo towraad inay ku toosnaan waayeen iyo cadhada labaad oo aan nebi moxamedna iyagoo garanaya inay ka gaaloobeen oo qur-aankiina qaadan waayeen cadho cadho saaran bay la noqdeen oo ma'aalkooda iyo abaalkoodu noqday fabaa-u dabeed waa noqdeen nimankii yahuudeed bikhadabin cadho ayay la noqdeen oo calaa khadabin cadhada oo calaa khadabin cadho kale korkeeda ahaatay cadho cadho saaran walilkaafiriina gaaladana waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun dullaynaya waxay culimmadu yidhaahdeen jamalkuba siduu futuuxaadka ku tilmaamayo cadaabu lkufaari muhiinun wa cadaabu lcusaati mutahirun cadaabka gaaladu waa dullaynayaa oo waa ihaanaynayaa laakiin cusaadda muslimiinta cadaabka la soo cadaabaa muhiin maahe waa mutahir dembigaa lagaga soo taahirinayaa dabeed jannay ku dambaynayaan allah waxau yihi waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu kuwan yahuudeed rumeeya bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiye oo qur-aanka qaaluu waxay odhanayaan nuuminu waxaanu rumaynaynaa bimaa kii unzile lagu soo dejiye calaynaa korkayaga oo kitaabkii towraad ahaaba ayaannu ku toosnaananaa bay odhanayaan waa beentoodii wal xaal bay sidaa odhanayaan yakfuruuna ay ka gaaloobayaan bimaa kii waraa'ahu kaa lagu soo dejiye gadaashiisa ahaa ee ka dembeeyey oo qur'aanka ah wal xaal bay kaa ka gaaloobayaan huwa kan kaa ka dambeeya waa qur'aanka eh alxaqu xaq u yahay musadiqan xaal uu yahay xaqaasi qur'aankii mid rumaynaya limaakii macahum iyaga la jirkooda ahaaday oo wixii towraad ku yaallee xaqa ahaana u markhaati kacaya qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow falima taqtuluuna ay falima qataltum sida jalaaludiin asuyuudi uu tilmaamayo waa mudaaricun bimacna almaadi ilaan waa wax hore u dhacay marka waxaad ku tidhaahdaa falima taqtuluuna ay falima qataltum oo maxaa u layseen ambiyaa allah ilaahay nebiyadiisii maxaa u layseen min qablu hore in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya towraad wixii ku yaallay oo towraad iyo injiil inaad rumaysantihiin hadday runtiin tahay maxaa ambiyada hore u leynayseen ilaan waa laydiin diidoo kitaab banneeyey ma jire allah waxau idhi walaqad jaa'akum wallaahi laqad jaa'akum dhab ahaan waxaa idin yimid muuse nebi muuse oo bilbayinaati mucjisooyinkii cadcadaa buu idinla yimid oo aayaddii gacanta iyo ushu ugu muuqasho badnayd iyo kuwii kalee soo raaciyey summa ittakhadtum dabeed waxaad ka yeelateen alcijla dibigii ayaa waxaad ka yeelateen ilaahan ay macbuudan mid la caabudo min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa nebi muuse intuu idinka tegay miiqaadkii rabbigii uu aaday dabadeed dibi ayaad sii caabudeen walxaal baa dibiga caabudeen antum idinku daalimuuna kuwa gar daran oo dulmiyo aad tihiin oo cibaadada dhigay halkii ilaahay ugu talagalay meelaan ahayn waayo dulmigu waa wadcu shayi fii hayri mowdicih akbaru dulmina waa ilaahay hayrkii in la caabudo waayo cibaadadu alla lahaabaa cid kale laga siiyey allah waxau idhi wadkuruu xusa reer banu israa'iilow id waagii akhadnaa aanu qaadnay miisaaqakum ballantiinna aanu qaadnay oo towraad inaad ku dhaqantaan oo ku toosnaataan ballan idinkaga qaadnay oo warafacnaa aan kor yeellay fowqakum dushiinnana adtuura buurtii tuurusiina ee nebi muuse alla kula hadlayna korkiinna aanu soo saarray oo madaxa idinka soo saaray si laydinku cabsi geliyo oo waqulnaa lakum dabeed aanu idinku nidhi khuduu qaata maa kii qaata aataynaakum aanu idin siinay oo wixii towraad ku yaallayah biquwa xoog iyo dadaal iyo dardar ku qaata oo wasmacuu maqla ay samaaca qabuulin wanqiyaad waa samaacii khaaska ahaa ee kii caamka ahaa oo wax kastoo dhegta ku soo dhaca maaha waa kii gaarka ahaa maqal aad aqbalaysaan waxaa maqasheen oo ku toosnaanaysaan maqla qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waa maqallay ay qawlaka hadalkaaga inay waxaad ku hadlaysa maqallay wa casaynaa waa caasinay ay amraka waxaanadna faraysana fulin mayno sidaasay yidhaahdeen maaha macnuhu markan buurta madaxa loo saaray inay sidaa yidhaahdeen waayo waxayna soo martay in waxa weeyaan inta markii ballanta laga qaaday lagu gebagabeeyo summa tawallaytu min bacdi daalik marka waxaa halkaa laga qaadanayaa summa tawallaytu min bacdi daalika ay min bacdi daalika almiihaaq marka markan hore ee buurta madaxa loo saaray haye bay yidhaahdeen ilan waa cabsoonayeene laakiin markii laga qaadee buurta laga celiyey ayaa halkoodii ay ka miiseen oo samicnaa wacasaynaa yidhaahdeen allah waxau idhi wa ushribow waxa la cabsiiye fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa la cabsiiye alcijla waa calaa xadfi mudaafayn laba mudaaf baa xadfan oo lasoo qadarayaa ay xubba cibaadati lcijli dibiga cibaadadiisa jacaylkeedii baa qalbigooda la waraabiyey oo laga yacni laga buuxiyey waayo dee lama cabsiin karo daatada yacni dibiga daatadiisa ama laf ahaantiisu wax la cabsiiye maahe waa cibaadadiisa jacaylkeedii baa qalbiga looga buuxiye weeyaan macnuhu wa ushribuu waxa la cabsiiyey fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa la cabsiiyey oo shayga maayacee dareerahee la cabbaa siduu jidhkao dhan u dhex qaadu u caam yeela u caam yeelay oo la dhansiiyey alcijla ay xuba cibaadati alcijli dibigaa cibaadadiisa jacaylkay jecel yihiin baa qalbigooda la cabsiiyey maxaana lagu cabsiiyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimaday galeen sababteedaa lagu cabsiiyey qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow bi'sa maa shay baa xumaaday shayga oo ya'murukum ama bi'sa maa ay iladii kii baa xumaaday kaasoo ya'murukum idin amrayo bihi isaga iimaanikum iimaankiinnu lama odhan al iimaana oo lama idlaaqin waayo iimaankii xaqiiqiga ahaa ee dhabta ahaa ma aha waa iimaan zacmi ah oo macnaha waxaa iyaga loogu nisbeeyey waa kaad idinku ka andacoonaysaan in kuntum mu'miniin hadday idinka dhabto oo towraad wixii ku yaalla aada rumaysan tihiin maxaa dibiga u caabudeen weeyaan macnaha iyo muraad bi'sa maa shay baa xumaaday kaasoo ya'murukum oo idin amrayo bihi maaga iimaanukum iimaankiinaa sheeganasaan dhab ma ahee alla ilaah wuxuu idin farayaa fool xumaaday in kuntum waaba haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina ma tihidine laakiin haddiiba aad tihiin kaba soo qaado alla ilaah waxunbuu idin faray laakiin iimaanbaan meesha oolin weeyi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow in kaanad hadday idiin ahaatay lakum idinka yahuuday addaaru alaakhiratu waa calaa xadfi mudaafe ay naciimu daari alaakhira daartan dambe aakhiro nicmadeedu hadday idiin sugnaato cinda allaahi ilaahay agtiisa idiinku sugnaatay khaalisatan xaalo ay tahay mid idiin badhax tiran idinka min duuni innaasi dadka sokadoodoo cidiba aanay idinla wadaagay haddii arrinku sidaa yahay oo waxaa sheeganasaan u run idinka yahay hee fatamanaw dee ididiilaysta oo jeclaada oo tamaniya almowta geerida jeclaada oo dalba oo doondoona in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaa ku andacoonaysaan allah waxau idhi walan yatamanawhu tamaniyi maayaan oo weligood jeclaan maayaan hu oo geerida abadan weligood bimaa bisababi maa shay sababtii baanay geeri weligood u jeclaanayn kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu oo waxay galeen bay garanayaan iyo cadaabka ka dambeeye sugaya wallaahu allana caliimun kii u ogaal badan weeyi bidaalimiina kuwa daalimiintae gaalada ah waciid iyo goodi ayaa ku duugan halkaa caliimun bidaalimiina oo dee abaalkooduu ka waraabin kol hadduu ogyahu u arkayo awoodna uu u leeyahay marka nimanka yacnii waxyaabahay ku andacoodaan waa iska fara badnaayeen laakiin waa ammaani iyo ididiilooyin ansal iyo raatoona lahayn waxyaabahay sheegtaan waxaa ka mid ah wqaalat nasara waqaalat alyahuudu wاnnasaara naxnu abnaءu llahi waaxibaa'u qul falima yucadibukum bidunuubikum bal antum basharu miman khalaq waxay yahuud iyo nasaare yidhaahdeen ilmo ilaahay inamadii ilaah iyo kuwuu jeclaa baa nahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxaa la yidhi nebi maxamedoo waxaad ku tidhaahdaa maxaa ilaahay dembigiinna idinku cadaabayaa haddaad tihiin abnaa'u llahi waaxibaa'u bal iskaba dhaaf inaad tihiin oo maydaan ahaanine waa idraab ibtaali oo lagu inkiraye antum basharu miman khalaq dad uun makhluuqaadku uumay ka mida ayaa tihi alla waxau idhi walatajidanna wallaahi latajidannahum nebi maxamedow yahuud waxaad ku ogaani ood ku ogaani axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolol uun wain kaanad xaqiira waa nakiro nolol uun inay noolaadaan uun kuwa ugu dadaalka badan weeyi dad wa min aladiina ay wa axrasa waxaad helaysaa kuwa ka dadaal badan inay yihiin oo nolol kaga dadaal badan min aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ee ilaahay u shariik yeelay yawaddu jacaylka ay nolol jecel yihiin tusaalaheedii weeyaane yawaddu waxa uu jeclaanayaa axaduhum midkood low yucammaru ay tacmiira yacni lowdu waa masderiyo ficilkana masder baa laga shiili oo laga soo dhalaalin ama laga keeno waa tacmiir yawaddu waxa uu jeclaanayaa axaduhum midkood low yucammaru ay tacmiira cimrisiin ayuu jeclaanayaa alfa sanatin kun sannadood la cimri siiyo oo uu noolaado wamaa huwa mana ahaanin axadkaasi bimusaxsixihi miduu ka dheeraynayo uu ka fogaynayo min alcadaabi cadaabka uu ka fogaynayo an yucammara ay tacmiiru cimrisiintaa kun sannadood haddii la cimri siiyo cadaab ka dheerayn mayso ee waxa sugaya hantida wihii waa un cadaab haddii laga dheereeyo haddii loo soo dhoweeyaba ama wamaa huwa mastarka yucammaru laga fahmayo u celiyo wamaa huwa markii hore axadkaynuu celina labaduba waa bannaan yihiine wamaa huwa cimrisiintaa la cimri siinayaa ma ahaanin bimusaxsixihi mid ka fogaynaya axadkaasi min alcadaabi cadaabka mid ka fogaynaya ma ahaanin an yucammara ay tacmiiru ka bedelo cimrisiintu cadaab ka dheerayn mayso oo waxba u tari mayso oo markaa huwada marka tacmiirka loo celiyo an yucammarada dambe la soo celiyo iyaduna waa tacmiire tacmiirka hore damiirkaa u noqonaya huwa ayay bedel ka noqon wallaahu allana basiirun kii u aragti badan weeye bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan kuna abaalmarin doona qul waxaa tidhaha nebi maxamedow man axadka kaana ahaaday caduwan cadow u ahaaday lijibriila malakuljibriil ay falyamut bikaydih jawaabka u soo qadaro ninka jibriil la colloobay dee ciilkiisiiyo cadhadiisa ha ku dhinto cillee markaasoo waayo fa innahu jibriil nazalahu qur-aankan waa soo dejiye oo calaa qalbika qalbigaagu nebi maxamed uu ku soo dejiyey oo biidni illaah ilaahay idankiisa qadariga iyo idankiisa sharciga ayaa rabbi ku soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya qur-aanka munasalkiihi limaakii bayna yadayhi hortiisa ahaadee ka horreeya towraad iyo injiiliyo iyo wahudan hanuun xaal uu yahay kitaabkaas iyo wa bushraa bishaare xaal uu yahay oo lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah hanuun iyo bushaare uu yahay waxaana loogu gaar yeelay waayo iyagaa ku hanuunay oo qaatay ama wahaadiyan wa mubashiran xaal uu yahay hanuuniye iyo bushaareeye laakiin saynu hore u soo maray almasdaru ablaqu min alismi alfaacil marka masdarkiisa u daa isagaa ka xeeldheer isamka faacil man axadka kaana ahaaday caduwan cadow ahaaday lilaahi alla u ahaaday iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo wa jibriila jibriil iyo wa miikaala miikaa'iil fa ina allaha alla caduwun cadow buu ahaaday lilkaafiriina kuwa gaalada ah halkan waxaa la yidhaha waa wadcu daahiri mawdica almudmar oo halkii laga odhan lahaa fa ina allaha caduwun lahum ilan waa lasoo xusaye ayaa isamkii daahirkaa la soo celiyey oo lilkaafiriina waa litasjiili lkufri calayhim waxaa korkooda lagu qorayaa gaalnimada ay galeen waxaana la tilmaamayaa anna sababa kufrihim hiya cadaawatuhum lilaahi wa rasulihi wa malaa'ikatih in sababta gaalnimo ay u galeenba ay tahay ee ay ku gaaloobeen cadaawadday alle iyo rusushiisiiyo malaa'igta u qaadeen wallaahi laqad anzalnaa waa soo dejinay ilayka adaanu kugu soo dejinay nebi allow aayaatin aayaad aayaadka oo bayinaatin cadcad wamaa yakfuru kuma gaaloobaan bihaa aayaadkaasi ku gaaloobi maayaan oo diidi maayaan ila alfaasiquuna kuwa faasiqiintae daacada rabbi ka baxay mooye cid kale ku gaaloobi maayaan awa kullamaa caahaduu mar kastoo ay ballamaan ay awa kullamaa caahadullaaha mar kastooy alla la ballamaan cahdan ballan ay kula ballamaan inay nebiga rumaynayaan nabadahu ma waxa tuuraya waa maxalul istifhaam hamsatu listifhaamta awa kullamaa halka laga macnaynayaa waa nabdigan mar kastooy ilaahay ballan ugu kula galaan inay nebiga rumeeyaan nabadahu ma waxa tuuraya fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mid ee nimanka yahuudeed oo diidaya ballantii ama burinaya bal kaba kaalay taasoo akharuhum badidoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo intooda badan waa gaaloobayaan haddii sideeda loo daayo ama waxa weeyaan kulligoodba kuwa wakhtigaa nebiga laga warramayaa intii yarayd ee koobnayd sidii cabdilaahi binu salaam iyo raggii la midkaa mooyaane dee intooda kale gaale ayay ahaayeen bal kaba soo guur taas oo akharuhum badidoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan walammaa jaa'ahum walammaa goortii jaa'ahum yahuudu u yimid rasuulun rasuul rasuulku ma ciisa mise waa nebi moxamed labadaba waa la yidhi waxa si xoog badan nebi moxamed in loo jeedo markuu rasuul u yimid rasuulka oo min cindi illaah alla agtiisa ka ahaaday rasuulka oo musadiqun rumaynaya limaakii macahum iyaga la jirkooda ahaaday rasuulkaasi markuu u yimid nabada waa tuureen fariiqun kooxoo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabkii towraad ahaa la siiyey waxay tuureen kitaab allaahi kitaabkii allee towraad ahaa waa tuureen oo waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuureen ka'annahum sidii oo laa yaclamuuna ka'annahum sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan garanayn oo kale way garanayaan laakiin waa isdiidsiinayaanoo sid sidii iyagoon weligood arag oo kale ayaa dhabarkooda kitaabkii towraada ay ka tuureen nabdigana waxaa looga jeedaa tarkul camali bihi in lagu camal falo ayay ka tegeenoo kumay toosnaan waa suura iyagoo akhriyaya iyagoo laga yaabo inay qurxinayaan iyagoo laga yaabo meelo fiican inay dhigayaan kol hadday ku camalfali waayeen waa nooc tuuris ah walidaalika kitaabka qur-aanka si kastoo loo qurxiyo oo loo karaameeyo haddii dhaqan laga dhigan waayo in la tuuray baa macnihiisuu noqonaya haddii lagu toosnaan waayo allah waxau idhi watabacuu waxay raaceen nimankaa yahuudeed maa tatlu shayaadiinu ay maa talat ishayaadiinu waa mudaaric bimacna almaadih shayaadiintu waxay akhriyeen bay raaceen calaa mulki sulaymaana ay calaa cahdi mulki sulaymaan nebi sulaymaan boqortinimadiisa xilligeedii ama wakhtigiisii shayaadiini wixii ay akhriyeen oo min asixri dee sixir ahaa yacni waxay akhriyayeen shayaadiintu xilligii nebi sulaymaan ee sixir ahaa ayaa yahuuddii wakhtigii nebi moxamed joogay ay raaceen oo ku daydeen wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu nebi sulaymaan oo isagu sixir shaqo kuma lahayn walaakina shayaadiina ha yeeshee shayaadiinta ayaa kafaruu gaaloobay oo maxay ku gaaloobeen yucallimuuna xaal ay barayaan annaasa dadka asixra sixirka ay barayaan iyo wamaa kii ay barayaan unsile lagu soo dejiye calalmalakayni labadii malag dushooda lagu soo dejiye bibaabila ee meeshaa baabil la yidhaahdee dhulka ciraaq ka tirsan ku sugnaa yacni labada malag ayaa laga sifaynaya alkaayinayni bibaabila labadaa malagoo ku sugnaa meesha baabil la yidhaha ee ciraaq haaruuta wamaaruuta malakeynka ka bedel ama ku bayaani oo waxaad tidhaahdaa waxay akhriyayeen waxay dadka barayeen sixirkii iyo kii labada malag lagu soo dejiyo waa sixirka eh labada malag oo haaruuta haaruud ah iyo wamaaruuta maaruud ah oo ku bayaani ama ka bedelo haaruuta malagii haaruud wixii lagu soo dul dejiyey ayaa ay waxa weeyaan barayeen dadka iyo wamaaruuta malagii maaruud wixii lagu soo dul dejiyey wamaa yucallimaani labadaa malag may barayn min axadin qofna may barayn sixirka xataa yaquulaa ilaa ay ku yidhahdaan innamaa naxnu annaku waxaanu nahay un fitnatun fitne e falaa takfur ha gaaloobin fayatacallamuuna waxay ka baranayeen markaa dadku minhumaa labadaa malag waxay ka baranayeen maa shay kaasoo yufariquuna ay ku kala geynayaan bihi maaga bayna almar'i ninka iyo wa zawjihi xaaskiisa wamaahu may ahaa nin shayaadiinta ama saxarada ama yahuuddu saddexdaba waa loo celiye bidaariina kuwa ku dhibi kara bihi sixirkaasi min axadin qofna ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa qadarigaa mooyaane maaha idankiisa sharcigaa liannahu laa yaamuru bisixri walaa yardaa bih laakiin inuu ilaahay qadaro mooyaane ilan shar iyo khayrba isagaa qadaree qadar alle iyo idan alle mooye wax kale kuma dhibi karaan wayatacallamuuna waxay baranayaan maa yaduruhum wax dhibaataynaya oo walaa yanfacuhum aan waxba u tarayn bay ka baranayaan labadaa malag iyo shayaadiintaba oo sixir ah walaqad calimuu wallaahi laqad calimuu dhab ahaan waxay u ogaadeen laman axadka ishtaraahu waxa weeyaan soo bedel qaatee soo iibsada sixirku maa lahu inaanu u sugnaa ninkaasi fil aakhirati aakhire dhexdeeda iyo nicmadeeda ay fii naciimi alaakhira aakhire nicmooyinkeeda inaanu ugu sugnaanin min khalaaqin wax nasiiba inaanu ku lahayn way ogaadeen oo gaalnimo uu baxayo walabi'sa maa allay la heshay baa xumaaday kaasoo sharow ay ku iibiyeen waa bimacna albayce bihi maaga ay ku iibiyeen anfusahum nafahooda low kaanuu hadday ahaadeen yaclamuuna kuwa wax garanaya marka bihidu ma'khuudkii la qaatay oo kufriga iyo gaalnimada iyo sixirka ah ayaa ba'du ay gashay waayo sharaadana bimacnaa baacaa maanta alla waxau uhi walow annahum haddii iyagu aamanuu ay rumayn lahaayeen oo wataqow alle ka baqi lahaayeen lamahuubatun ajar iyo abaalmarin wanaagsan oo min cindillaahi alla agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun khayr iyo wanaagu ah low kaanuu yaclamuun hadday wax kala garanayaan oo wax og yihiin marka khulaasadu waxa weeyi labada malag imtixaan dartiiba ma ayaa sixirka loogu soo dejiyo dadka ay u barayeen ee macnuhu inuu bannaan yahay ma aha waana kuwaa qof walba ku lahaa intaanay barin innamaa naxnu fitnatun falaa takfur yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa taquuluu ha odhanina raacinaa na ilaali ha odhanina min almuraacaa oo waquuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa noo kaadi oo na sug ama na soo eeg ey undur ilayna oo wasmacuu maqla waxa laydiin sheegaya ee samaaca qabuulin wanqiyaad wasmacuu kuma cadfana undurnaa ilan haddii kale waxaa la moodi in la leeyahay undurnaa iyo ismacuu dhah marka undurnaa kuma cadfana ee waxay ku cadfan tahay wasmacuudu waquuluuda macnaha undurnaana dhaha hoggaansamana oo waxa laydin yidhi maqla oo ku toosnaada welilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya maa yawaddu ma jecla aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ma jeclaanayaan kuwaasoo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ah minta ku bayaami waayo tabciidiya haddii laga dhigo waxaa la moodi barhkood inay ka duwan yihiin laakiin kulligood waa ku rumoobayaan marka maa yawaddu ma jeclaanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ah iyo walalmushrikiina mushrikiintu toona ma jeclaanayaan an yunazala in lagu soo dejiye calaykum korkiina min khayrin khayr in lagu soo dejiye waa waxyiga oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday wallaahu allana yakhtasu isagaa ku gaar yeelo biraxmatihi naxariistiisa waa nebinimade man yashaau cidda uu doono wallaahu allana dulfadli ka deeqda u saaxiibkaa weeye deeqdii alcadiimi ee weynayd allah waxau idhi maa nansakh waxaanu nasakhno oo min aayatin aayad ah aw nunsihaa aw nunsikahaa waayo nunsi ansaabay ka timid oo laba mafcuul qaadato kaaful khitaabka u soo qadar si ay labada mafcuulba u oofsato marka maa waxaa nansakh aanu nasakhno oo min aayatin aayad ah aw nunsihaa aw nunsikahaa ama nebi maxamedow aanu ku ilowsiino hee na'ti waxaanu la imananaa bikhayrin wax ka khayr badan minhaa aayadda la nasakhay aw mislihaa ama wax la mid ah alam taclam oo miyaanad ogeyn yacni taa la nasakhay ama aanu ku ilowsiinay wax dhaama ama la mid aanu keenanaa alam taclam oo khayriyadu labadaba waa ku dhacaysaa yacni wixii la nasakhay iyo wixii la ilowsiiyeyba bikhayrin minhaa aw mislihaa baanu keenanaa baa la weydi alam taclam oo miyaanad ogeyn nebi maxamedow ana allaha in alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodo uu yahay waxaana ka mid a awooddiisa inuu yansakhu maa yashaau bimaa yashaa wuxuu doona u nasakhayo wuxuu doonana ku bedelayo alam taclam miyaanad ogay nebi allow waad ogtahaye iyo mukhaatab kastawba ana allaha in alle lahu uu sugnaaday mulku samaawaati samooyinka lahanshoodiiya walardi arlada lahaanshaheedu wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaah alla sokadii min waliyin gargaaro idin gargaaro iyo walaa nasiirin wax idiin heliyaatoona idiinma sugnaa am turiiduuna amtu waa munqaicadii bimacnaa bal wa hamsatulistifaam lagu awilaye bal kaba soo guurtaase am turiiduuna a turiiduuna oo ma waxaad doonaysaan waa nimankii mushrikiinta carbeed baa laleeyahay an tas'aluu iyo kuwii yahuuddee la joogayba an tas'aluu inaad weydiisaan miyaad doonaysaan rasuulakum rasuulkiinna kamaa su'ila sidii loo weydiiye muuse nebi muuseba min qablu hore nebi muuse su'aalihii cariigsiga iyo canaadka ahaa ee ay weydiiyeen yahuudi ee ay ka mid ahayd arina allaha jahra ee ay ka mid ahayd ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ma sidii oo kale ayaa rasuulkiina muxamedna inaad su'aalo cariigsi iyo canaad xambaarsan inaad weydiisaan miyaad doonaysaan waayo arrinkaasi waa arrin gaalimo ah waman yatabaddel ruuxa ku doorsada alkufra gaalnimo biliimaani iimaan ku beddesha ba'du iminka matruugii bay gasho waa kii laga dhaqaaqee faqad dalla alla ilahay dhab ahaan wuxuu uga lumay sawaa'a sabiili waddadii xaqa ahayd barhtankeedii waa ka habaabay oo waa ka lumay wadda kathiirun waxay jeclaadeen in badan oo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ah low yarudduunakum inay idinka yeelaan bay jeclaadeen min bacdi iimaanikum iimaankiinna dabadii inay idinka yeelaan kufaaran gaalo oo maxay sidaa u damceen ama u dooneen xasadan liajli xasadin xasad dartii bay sidaa u dooneen xasadka oo min cindi anfusihim nafahooda agtooda ka ahaaday min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday dabadeed lahum iyaga alxaqu xaqii intuu u caddaaday kadib ayaa sidaa ay dooneen oo iyagoo xaqu uu towraad ugu caddaaday oo xaqa garanayaan bay haddana gaalnimo doorteen mu'miniintana ay gaalnimo la doonayaan allah waxau idhi facfuu iska cafiya haddaba oo wasfaxuu ka jeedsada nimankan oo macnaha sababta aayaadkani waxay ahayd markii ay dhibaateeyeen nimankan yahuudeed nebi maxamed iyo asxaabtiisa oo soo hijrooday intii aan jihaadka loo ogolaan kadib ayaa saxaabada qaarkood ay dooneen dagaal iyo jihaad in loo fasaxo markaa waxaa soo degtay facfuu wasfaxuu xataa yaatiya illaahu biamri facfuu iska cafiya ayaa la yidhi oo wasfaxuu ka jeedsada safxatul cunuq waa qoorta dhinaceeda ama dacalkeeda oo ruuxu markuu jeedsado dee qoortuu jeedinaya markaa facfuu iska saamaxa wasfaxuu isagana jeedsada xataa yaatiya allaahu ilaa ilaahay uu keenayo oo la imanayo biamrihi amarkiisa oo ilaa inta jihaadka laydinka ogolaanayo sabra waayo ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi waaqiimu ooga asalaata salaada ooga oo aatu zakaa aayaadka seeftana culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu camal falaa fii marxalati alquwa marka xoog la leeyahay aayaatu asabri waasafxi waalicraadi wasabrina waxaa lagu camal falaa fii xaalati dacfi xaaladda la taag daran yahay laakiin naasikhiyo mansuuq iskuma aha mid walba xilligeedunbaa lagu dhaqmay sida sheekhu lislaam uu tilmaamay waaqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu bixiya azakaata sakadana ehelkeeda siiya wamaa tuqadimuu waxaad u hormarisaan lianfusikum nafihiina oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waxaad ka helaysaan cinda allah ilahay agtiisaad ka helaysaan yacni ay tajiduu hawaabahu waa calaa xadfi mudaaf waxaad khayr hormarsataan abaalkiisa waxaa ka helaysaan cinda allah ilahay agtiisaad ka helaysaan waayo ina allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkay oo og weeyi mar hadduu arkayana waa idinka abaal marinayaa wa qaaluu waxay yidhahdeen lan yadkhula geli maayo aljannata jannada geli maayo ay yidhahdeen ahlukitaabki ilaa man mid mooyaane kaasoo kaana ahaaday huuda yahuud aw nasaara ama kiristan maaha iyagu inay wax isku ogol yihiin laakiin qolo walba waxay tidhi jannada annakuun baa gelana oo yahuudi waxay tidhi yahuud mooye cid kale geli mayso nasaarana sidaasoo kale alla waxau idhi tilka taasi ay tilmaameen amaaniyuhum waa yidhi diilooyinkoodii beenta ahaa qul waxaa tidhaa nebi maxamedow haatuu keena burhaanakum xujadiinna arrinkaa ku andacoonaysaan tusinase balla yimaada in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad sheeganaysaan balaa haayoo jannada cid kale waa gelaysaa oo balaa sidiina soo martay waxaa la yidhaha waa iijaabun bacda nafyi oo nafyigaa loogu jawaabaa halkii nacamta oo kale laakiin waa bacda nafyi oo mar hadday yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara balaa jannada cidaan idinka ahayni waa gelayaan weeye balaa haayoo jannada cid kale way gelaysaa haddii bimacnaa bal la yidhaahdana bal iskaba dhaaf cid kale inaanay gelaynoo waa gelaysaaye man axadka aslama u badhax tira wajhahu wejigiisa macnaha niyadiisa iyo qasadkiisa lilaahi alla u badhax tira walxaal huwa isagu muxsinun camalkiisana uu wanaajinayo waa ninka ikhlaas iyo mutaabaca la yimaada oo waxaa la yidhaha aslama hadday laam ku tallawdo aslama lilaahi waa bimacna alinqiyaad waa hoggaansanka wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin haddii laakiin aslama ay ku tallowdo binafsihaa oo mafcuulka toos u gaadho sida tan aslama wajhahu waa bimacna alikhlaas marka macnuu iminka waxa weeye ruuxa ikhlaas iyo mutaabaco la yimaada isagaa jannada gelaya yacni yahuud iyo nasaare iyo cid loo dhasho u dhalasho maaha iyo nasab laakiin waa iimaaniye camal saalixa ama yahuud ha ka soo jeeda ama nasaare ha ka soo jeedee ninka labadaa sifa la yimaada uunbaa geli balaa haayoo jannada cid kale waa gelaysaa oo yaa gelaya waa kuwan man axadka aslama u badhax tira wajhahu wejigiisa oo qasadkiisa iyo wuxuu samaynaya u khaalis yeela lilaahi alla u khaalis yeela u badhax tiran cid kale ku lamaanayn walxaalna badhax tira huwa isagu muxsinun camalka uu wanaajinayo oo sunnaha nebiga uu ku salaynayo oo rasuulka uu ku raacayo waa mutaabacadii falahu kaa waxaa u sugnaaday ajruhu abaalkiisa u sugnaado cinda rabbih rabbigii agtiisa ayuu ugu sugnaaday walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin oo wax mustaqbal ah ka baqan maayaan oo ku soo socda walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonayana oo wax maadi oo tegayna ka murugoon maayaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waaxkamu billahi towfiiq